sal allahu waslm wbaaraka calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbi waslm wbacd laba meelood baan dib ugu noqon lahaa mid waxa weeye baab aniyaaxa cala almeyt xadiidka kun iyo siddeed boqol toddobiyo konton waa tirada saxiixa waxau yihi can ibni abi mulaykat qaala lamaa halakat ummu abaan ummu abaan markay halaagsantay halaagga dee dad ilaahay uu cadaabayna halaag waa lagu sheegaa dhimashada laftigeeda qofku uu dhintana halaag waa lagu sheegaa albaabkaa inaga daaya maqribkii salaada maqrib ilaa ka cishaay waa la xidhayaa kan ka baxa ummu abaan waa tuma waxa uu tilmaamayaa shaarixu inay tahay bintu cuhmaan binu cafaan khaliifadii cuhmaan binu cafaan inantiisa inay tahay oo maka ku dhimatay waxaa jira oon baraarujin lahaa cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu waxa uu lahaa toban wiil iyo toddoba gabdho hablood uu dhalay iyo sagaal xaas oo sideed ay xor ahaayeen midina ay addoon ahayd markaa dumarkiisaa sagaalka ah mid ka mida waxaa la odhan jiray ummu abaan hablihiisa toddobadaa mid ka midana waxaa la odhan jiray ummu abaan markaa ummu abaantaa inanta ah may dhalin ummu abaanta hooyadaahi ee waa kala duwanaayeenoo inantiina ummu abaan baa la idhaahdaa aayadeedoo aabbaheedu qabayna ummu abaan baa la idhaahdaa marka sheekuta ay tahay muu kala caddaynin laakiin mu'arikiintu waxaad mooddaa inay u badan yihiin xaaskiisiina ahayd marka ummu abaan waa taa weeye oo wakti dambe maka ku dhimatay labadan asxaabi ee cabdilaahi bnu cumar iyo cabdilaahi bnu cabbaasna sidaasay kaga soo qayb galeen aaskeeda masalada kale aynu baraarujin lahay waxa weeye xadiidka baabun fi lbukaa'i cala almeyt baabka kaa ka sii horeeya ibnu cabbaas baa warinaya lamaa xudirat bintun lirasuuli illaahi sagiira waa xadiidka kun iyo sideed boqol iyo labayo afartan saxiixa markii lagu soo xaadiray inan yar oo rasuulku uu dhalay inuu awow yahay baynu soo sheegnay dariskii kan ka horreeyey ma caddaynayaan taa inuu ahaa inanay inanu isagu dhalay oo yaraan ku dhimatay oo carruurtiisan aan ahayn iyo inuu miduu awow yahay ahayd shuraaxdu ma caddaynayaan magaceeda lama sheegin unbuu shaarixu kugu dhaafayaa marka taasina may kala caddaynin laakiin ta awowga uu nebigu u ahaa calayhi salaatu wasalaam waa tan uu sheegi doono xadiidkan soo socda ee baabka labiyo labaatan alamru bilixtisaabi waasabr baabkaas labiyo labaatanaad xadiidka usoo horeeya ee sheegaya inay inani dhimatay gabadh yar ama qof yaruu nebigu awow ahaa kaasaa cad inuu awow ahaa labada mulaxada aynu baraarujin lahay waxaynu ku jirnay baabu shaqi ljuyuub waa xurmadiisa inay xaaraantoonay bannaanayn dharka in laska jeexjeexo can abi muusa qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi laysa minaa naga mid maaha man xalaqa qofka dhakada xiira isagoo musiibada xejisan la annahu uqmiya calayhi fabakat waxa oyday waa xadiidka hore can abi muusa annahu uqmiya calayhi fabakat umu waladin lahu waxa oyday markii la suuxiyey umu walada uu lahaa halka horena wuxuu kugu soo sheegay xaaskiisii marka umu waladadu waa addoon uu qofku leeyahay ubadka u dhasha milkulyamiin uu kula dhaqmoonse meher aanu ahayn marka orida la sheegaya inay addoon ahayd baad halkaa ka arkaysa falamaa afaaqa qaala lahaa markuu soo miirsaday buu ku yidhi amaa balaqaki miyaanu ku soo gaadhin maa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi dabeetana wuu canaananaya xagga horena waxa uu soo sheegay alam ukhbirka anii bariun mima baria minhu rasuulu llah miyaanan kuu sheegin bahay halkana miyaan warku ku soo gaadhin bahay marka cidda warka soo gaadhsiisay inuu isaga ahaabay riwaayada hore sheegtay fasa'alnaahaa gabadhii baan wakti dambe weydiinay oo nidhi maxaa uu nebiga ka wariyay abi muuse faqaalat waxay tidhi gabadhii nebigu qaala nebigu wuxuu ihi laysa mina man salaqa waxalaqa wakharaqa salaqana qaylaynu ku tilmaanay iyo dhawaaq tarfaradda iyo mutafayhiqnimadana waa loo yaqaanaa oo qofka oo aftahan aftahannimada ku talax taga ilaa uu gaadho kanaynu afishaarka nidhaano isagana waa lagu tilmaamaa salaqa fulaanu bimacnaa wuxuu noqday mid hadalkiisii uu batay waa sidaa daraaddeed baa ilaahay uu qur-aanka ku xusay suuratulaxzaab munaafiqiinta markii uu ceebaynayey faidaa dahaba alkhawfu salaquukum bialsinatin xidaad ashixatan cala alkhayr marka dagaalku cabsidu ay tagto ayay carab basdhaaldheer soo ridayaan iyaga oo niman waaweyn oo aftahana aada moodo can ilqarsac qaala waxau idhi lamaa haqula abuu muusa markuu cuslaaday saaxat imra'atuhu xaaskiisii baa qaylisay faqaala wuxuu ihi markuu soo meeraabay amaa calimti miyaanad ogeyn maa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam qaalat waxay tidhi balaa waan ogahay uma sakatat way iska aamustay markii uu xujeeyuu yihi miyaanan xadiiskii nebiga kuu sheegin inuu baroorta diiday way iska aamustay faqiila lahaa bacda dalik su-aashii baa beri dambe la weydiiyey oo lagu yihi abi muuse muxuu nebiga ka wariyey ayu shayin qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebigu yidhi muxuu ahaa qaalat waxay tihi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama lacana man xalaqa aw salaqa aw kharaqa marka riwaayadii horena waxay ahayd wow bay ahayd wasalaqa wakharaqa riwaayadanina waxay ahayd xalaqa aw salaqa salaqa aw kharaqa aw bay isticmaashay waana isu tegayaanuunoo qofka saddexdaba wada sameeya ama saddexda midkood sameeyan wey axaadiistaasi markaa waxay ka warantay qadarka inaan laga hor imanin qadar allahu wamaa shaaa facal ilaahay baa qadaray wuxuu doonayna wuu samaynaya inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waa intaasaa la odhanaya qur-aanka iyo xadiidku ay noo soo tilmaameen iyo ducaduu nebigu ina baray aadaabta waxaa ka mida markaa dadkeenna qaar ka mida ay allaystaan ama akhiraystaan alamru bilixtisaabi waasabr waxaa la faray qofka inuu ixtisaab sameeyo ixtisaab ilaahay ajri weydiista musiibada ku dhacday bedelkeeda sabirna la yimaado nafta xejiyo cinda nusuuli lmusiiba markay musiibadu ku degto qofka musiibo khaas iyo mid caama mid kasta ha ahaatee adduunyadu waa balaayo ujoog markay balaayo dhacdo qofku waanu ajrina ilaahay uu nagu bedel idhaahdaa sabraana sidaasaana saxa marka macnaheedu waxa weeye labadan arrimoodod samaysa waxay keenaysaa qofkii inuu adkaysina yeesho oo musiibadii aanu u jabin musiibadiina uu ka macaasho oo uu ka faa'iido intaanu balaayooyinka ka faa'iidaynaynaba ayaa ka badan barkhadda intaanu ka faa'iidaynayna iyo khayrka buu lahaa axadu aclaami salaf musiibo walba ajri baanu ka doonaynaa haddii markaa uu niyad wanaagsan iyo go-aan fiican la yimaado waka haddii kalena waa cayd iyo calaf la-aan oo aakhiro la-aan iyo adduunye la-aan aakhirana ajri ma helin adduunyadiina wuu jabay musiibadii can usaamata bni zayd qaala wuxuu ihi sa'alat waxa arsalad way soo dirtay bintu nabiyi sala allahu calayhi wasalama ilayhi nebiga inantiisii baa u soo dirtay cid marka inantaasi qolyaha qaarkood waxay yidhahdeen waa ruqiya qaar kale waxay yidhaahdeen waa faatimo qaar kale waxay yidhahdeen waa umu kalhuun waxaan leeyahay zaynab umu kalhuun waxa may dhaleen waa zaynab ruqiya iyo faatima saddexdaba way ku tilmaameen oo qaarkood waxay leeyihiin waa zaynab oo inankeedii cali oo yaraan ku dhintay ayaa markii uu sii dhimanayay bay ugu yeedhay qolyo kalena waxay leeyihin mid ay inaanay faatima dhashay buu ahaayoon xasan iyo xuseen ahayn oo muxsin la odhanayay oo isaguna yaraan ku dhintay dar kalena waxa ay sheegeen maaragtay inuu ahaa qofkan soo diray ruqiya mid cabdilaahi la odhan jiray si kastaba ha ahaato saddexdaa qowl way isugu khilaafeen ma inan buu ahaa mise inan buu ahaa iyana waa khilaaf kale qofkani miyuu dhintay uun mise dhimashuu ku dhowaaday labadabana way yidhaahdeen marka se la soo ururiyo oo rasuulkana sala allahu calayhi wasalam dee caruurtiisu toddobay ahaayeen saddexda wiil waa la ogyahay oo dee yaraan bay saddexduba ku dhinteen laba khadiijaa u dhashay oo waxa uu ahaa qaasim iyo cabdullaahi oo dayib iyo daahirna way ahaayeen aanaystooda wanaagsani ibraahimna maariya alqirdiya baa u dhashay saddexduba yaraan bay ku dhintay sida la ogsoon yahay hablihiisuna nebiga calayhi salaatu wasalaam afar bay ahaayeen laba waxba kamay farcamin ruqiyo iyo umu kalhuum oo labadii cuhmaan ibnu cafaan uu isaga dambeeyey mid waxba umay dhalin oo umu kalhuum bay ahayd ruqiyana inan bay u dhasho waa dhintay yaraan buu ku dhintay waxa wax ka farcameenun waa zaynab iyo faatima radia allahu canhum waardaahum jamiica zaynab laftigeeda inan uu nebigu salaadii soo qaadan jiray mararka qaarkood oo umaamo la odhan jiray ayaa ka farcantay oo berigii dambe caliy bn abi aalib uu guursaday aduu taarikhdu lix iyo lixdankii markayd bay geeriyootay taasina halkaasay ku hadhay faadimun baa markaa laba wiil iyo laba gabdhood umu kalhuum iyo zaynab xasan iyo xuseen afartaasaa markaa iyagu farcamay oo labada habloodna ay la magacya yihiin sa aada arkayso eedooyinkood ama aan idhaahnay habaryarahood marka waxaan uga jeednaa inantan markaa khilaafkaasaa ka jira laakiin waxay u dhowdahay inanta ciddan soo dirtay inay tahay zaynab inankaasina cali uu ahaa calina yaraan ku dhintay qolyaha qaarkood sida shaarix oo kale haba tilmaamaan inuu weynaade waxay u badayin mu'arikiintu zaynab in ciddaa ka hadhay inay umaabo ahayd laakiin inankeedaa yari uu yaraan ku dhintay ka halkan lagu sheegayana isaga uu yahay way soo dirtay cid bay nebiga u soo dirta waxay leedahay anna bna lii qubida inan aan dhalay baa la qibdooday geeriyooday waxaa lagu fasirayaa u dhowaaday geeridii kaada an yuqbad wuxuu u dhowaaday inuu dhinto xagga dambea kuu caddaynaysa inaanu dhiman faatinaa noo kaalay aabbo fa arsala yaqra'u salaam cid buu u diray isagoo salaam ku akhriyaya salaan gaadhsiiyo inanta waxaad ku tidhaahdaa wayaquulu wuxuu nebigu leeyahay ninkii buu celiyey ciddii warka ay usoo dirtay wuxuu horta salaan gaadhsii igu salaam o waxaanaad ku tidhaahdaa ina lilaahi maa akhad walahu maa acطaa wakullu shayin cindahu cinda allahi biajali musamma faltasbir waltaxtasib intaa iga gaadhsii waxaad tidhaahdaa ina lilaahi maa akhad ilaahay wuxuu qaatuu leeyahay qofku qaata isagaa lahaa walahu maa acطaa wuxuu bixiyana isagaa iska leh aada haysatid be ammaanu kugu yahay dad iyo dunya waxaad haysato iyo xataa naftaadaba ammaanay kugu tahy wakullu shayin cinda allahi biajalin musama shay waliba ilaahay agtiisa wakti cayiman buu leeyahy oon lana qadamin lana akhirin inantu faltasbir ha sabirto waltaxtasib ilahayna ajri ha weydiisato ilahu musiibada bedel iga sii dheh kuu iman maayo intaa liq buui inantii fariintaasi u dhiibay fa arsalat ilayhi nebigiiba cid usoo dirtay haddana tuqsimu calayhi way dhaarinaysa laya'tiyannaha ilaahay baan kugu dhaariyey ikaalay bay tidhi aabbo musiibada inay ka weheshatay doonaysa mar haddii la dhaariyo waa u samafalaya faqaama wuu istaagay wamacahu sacdu bnu cubaada wa mucaad bnu jabal wa ubay bnu kacb wa zayd bnu haabit wa rijaalu intaasoo asxaabidaa la socda iyo rijaal rag kaleba raggaa la magacaabay iyo dar kaleba nebiga way raaceen markuu inantiisa u gurmanayay فرفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم السبي ilmihii yaraa baa loo kor yeelay rasuulka oo loo dhiibay wanafsuhu taqacqac naftiisuna way sanqarhaysaa oo qofkii dee marka dhiiggii uu sii madho isbedelkani uu ku dhaco naqaskiibaa maaragtay cidhiiri ku noqonaya sanqarh badan baa ayaa imanaysa fafaadat caynaahu labadiisii indhood baa rasuulka soo burqaday ilmo faqaala sacdun baa yaa rasuula allah sacad baa wuxuu rasuulka ilaah ma haada waa maxay tahe oohintani waayana wuxuu ogaa iyadoo nebigu dadka u diiday baroorta baroortii iyo oohintii baa iskaga jira tii la diiday buu nebigu u diiday buu mooday inuu ku dhacay oo waa sidee qowlkaaga iyo ficilkaaga u iskhilaafay bay u dhigantay horaad noogu diiday oohinte soo adiga ooyey qaala markaa nebigu waxau ihi haadaa raxmatun tani waa naxariis yajcaluha allahu fii quluubi cibaadih ilaahay uu dhigo addoomihiisa qalbigooda macnaa inuu qofkii naxo naxariisto wax wanaagsan weeye wainamaa yarxamu allahu min cibaadih ilaahay addoomihiisana wuxuu u naxariistaa arruxamaa kuwooda naxariista marka dee kol haddii aan naxayo oo geeridan aan ka naxayo naxariis daraaddeed la naxayo dee ilaahay baynu naxariis ka sugaynaa macnaheedu waxa wey tani taa daandiiday maaha marka waxa maxalu shaahidku uu yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ubadkiisana uu ku rabaynayaa in ay ilaahay ajri weydiistaan ay musiibada la qabsadaan oo balaayada soo socota iyo geerida iyo ku tala galaan oo aanay khalkhalin oonay salbabaqin عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوري الصبر عند الصدمة الأولى الصبر صبر كأسل كأه صبر كقيمها بضا أشوى عهد للعهد الذهني وأغان شو صبر لأجي هايوي صبر كقرآن كتلمامي لهايوري إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب dadka abaalkooda loo burburaya loo badinaya ajrigaalihi sabirkaa la ammaanay cinda asadmati luulaa jugta hore agteeda weeye marka tumaatida u horaysa qofka ku dhacdo ama dee uu musiibada dhegtiisa iyo ishiisa markay ama dhegtu maqashee u horaysa ama ishu ku dhacda ee ugu horaysa musiibada ta uu bireega nafta qabto sabirka waktigaa uu sabraabaa sabirkii ajriga lahaaya laakiin sabirka uu qofku iska jiitama jiitame sabirka taagwaa la ydhaha sabir taagwaa la ydhaha soomaalidu kaasi isagu ajrigan ma yeelanayo wey sabirku qofku naftiisa u taliyey ee aan ka taagwaaga ahayn kaasaa ajriga iskale qur-aanku sheegay xadiidku waa saxiix ibnu maaja iyo saxiixeynkabaa ku jira iyo kutub kaleba sidaa markaas riwaayada saxiixeynku ay tilmaamaysayna nebigu wuxuu soo maray calayhi salaatu wasalaam gabadh xabaal ka ag ooyeysa kolkaasuu uhi ilaahay dee iska sabir buuri ilaahay ajri weydiiso iska sabir markaasay tidhi iga baydh waxa igu dhacay ayaan kugu dhicinay dhaaf may mooday nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu tegey baa loo sheegay way ka daba carartay waxay tihi rasuulki ilaahay kumaan moodayne iga raalli ahaw isaguna iskumuu dhibinba huruufkii ay huruuftiya waxaas waxba isaga yeeli maaye wixii diinteeda wax ka yeelayunbuu usheegayo wuxuu ihi sabirka la doonayaa ee qur-aanku ammaanay waa kaa xadiidka markaasuu sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu iska soo gaabsaday riwaayada can qurata bni iyaas radia allahu canhu ana rajula ata nabiya sala allahu calayhi wasalam nin baa nebiga u yimi wa macahu ibnu lahu inan yaruu dhalayna wuu wataa faqaala lahu markaa nebigu ninkii inankii ninkii wuxuu ku yidhi markuu arkay inanka yaru koolkoolinayo atuxibuhu miyaad jecesh faqaala markaa ninkii wuxuu ku jawaabuu yidhi axabaka allaahu kamaa uxibu allaha kuu jeclaada sidaan u jecelay ma jacayl keliyaad ku daysay mid weyn baan jecelahay axabaka allaahu allaha kuu jeclaado kamaa uxibu sidaan u jecelahay way badan tahay famaata midhkii yaraabaa dhintay fafaqadahu nebigu ninkiibuu waayey ama fafaqadahu ilmihii yaraabuu rasuulku waayey fasa'ala canhu wuu waraystay wuxu uhi ninkii xagguu maray ama ilmihiisii yaraa wadan jiray mee wuu su-aalay markaasaa loo sheegay faqaala markaa nebigu wuxuu yidhi waxa ka horeeya tartiib odhanaya faltaqaahu waa la kulmay ninkiibuu la kulmay mar dambe nebigu faqaala markaasaa wuxuu ku yidhi maa yasuruka hamsatulistifaam baa go-an halkana amaa yasuruka miyaanu kaa farxinaynin allaa ya'tiya inaanu imanin ilmahaa yari baaban min abwaabi aljanna albaab ka mida albaabada jannada inaanu imanin ilaa hadduu yimaadana wajadtahu cindah agtiisa aad ka heshay yascaa isagoo guclaynaya oo yaftaxu laka kuu furaya ma kaa farxinaysaa buuli albaab kastoo jannadaoo tagto inaad hesho inankiioo taagan oo kuu ordayo oo kaa furaya jawaabtu waa haa ha ka murugoonin haddaba weeye albaabada jannadu kuusii diyaarinayaa kaaga ilmahaasi uu kaa furi doonaa amaa yasuruka maa yasuruka bimacnaa amaa yasuruka miyaanu kaa farxinaynin anlaa ta'tiya baaban min abwaabi aljanna albaab ka mida albaabada jannada inaanad imanin ilaa haddaad timaadana wajadtahu cindahu yasca albaabkii isagoo guclaynaya ayaad ka heli yarkiibaa guclayn yaftaxu laka biidn illaah ilaahaybaa u amr ayaa fasaxay inuu waalidka sidana u adeego waa shafaaca marka had iyo jeer waalidku waalidku wuu shafaaco qaadaa sida axaadiitan soo socota ay tilmaamayso marka aladii yaxtasib cala allah yashfac lahu waladu asagiir ilmaha yare ku dhintay isagoo aan qaangaadhi dhintay wuu u shafaaco qaadaya haddii uu ku sabro hawaabu man sabara waxtasaba qofka sabre ee ilaahay ajri weydiista markay musiiba ku timaada abaalku leeyaa la sheegi can cumara bni saciid bni abi xusain ana cumara أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك ننكاس وح وراق بقرأ قراء البستمي وحو قرأ ننكا إلى عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن يعزيه وحو كتعسيين يا بابن له هلك إن نضلال انتي بابن له هلك inan uu dhalayo ka dhintuu u tacsiyeynaya wadakara fii kitaabihi kitaabku risaaladun weeye qoraalkiibaa wuxuu ku sheegay annahu samica abaahu yuxadid aabbihii inuu ka maqlay isaga oo sheegaya can jaddihi cabdilaahi ibni camri bni caas cabdilaahi ibni camri bni caas weeye awowguna awowgaa wuxuu camri bnu shacayb ayaa ka warinaya aabbihii awowgii waa sanadkii dacaanka ahaa cabdilaahi bn camr bn caas baa markaa isaguna qaala wuxuu hi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxau hi ina allaha laa yardaa licabdihi lmu'min ilaahay kalama raali ahaa addoonkiisa ilaahay mu'minka ah ee alla rumaysan idaa dahaba marka uu kaxeeyo rabbiya uu la tago ee uu ka dilo bisafiyihi kii uu jeclaa ee min alard min ahli alard dadka dhulka jooga ka mida bisafiyihi min ahli alard qofkii dadkan dhulka joogay ka mid ahaa ee uu jeclaa markuu ilaahay qofkan ka dilo fa sabara waxtasaba intuu sabro ilaahayna ajri uu weydiisto wa qaala wuxuu hi maa umira bihi wixii la faray ee diintu ay fartee rasuulku uu faray uu la yimaado kalama raalli aha bihawaabin duuna aljanna hawaab ka yar jannada xagga horaa isku xidhanoo waxa weeye in allaha laa yardaa ilaahay raalli kalama aha bihawaabin duuna aljanna abaalmarin jannada ka yar ilaahay lama doonayo qofka kii uu jeclaa intuu ka dhinto ilaahay uu ka dilay sabre ee ajri weydiis macnaha waxa weeye wax halkaa ka yar kuma abaalmariyo wuxuu ku abaalmariyaa uun bihawaabin duuna aljanna bihawaabin min aljanna inuu jannada abaalmarinteeda siiyo yuhiibuhu biljanna laa biduuniha jannadunbuu ku abaalinaya waa qofkii uu jeclaa ehelkiisa ahaa ayaa ka dhintay muu qaylqaylinin u qaadan waa kuma dhicin laakiin ilaahay buu fasabara waxtasaba aw maa umira bihi ilaahay buu ajri weydiista uu ku sabray baabu hawaabi man ixtasaba ثلاثة من صلبه إن يرناقص باب ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه قفك إلهي أجري كوي ديستا مركي كرد انتان صدح أولادي سكمدة صدح إيالكي سكمدة با شفاعي ويرانك قرد انتي إلهي بو أصبريو أجري بو ويديستي ربي سبحانه markaa kaa abaalkiisa axaadiidtani ay sheegaysa can anasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal rasuulkii ilaahay baa wuxuu hi man ixtasaba qofka ixtisaab sameeya ee ilaahay ajri weydiista halaaثatan saddex ubad ahoo ka dhintay oo ka shafeecay kuwaasoo min sulbihi tagoogiisa ka yimid oo toosuu u dhalay dakhala aljanna jannaduu galaya markaa saddex shardi buu nebigu israaciyey horta qaalad waxay tidhi almara gabadhii su-aasha nebiga weydiisay waxay tidhi yaa laytanii guuldaradayde qultu waaxidan faqaalat imra'atun baa waxay tidhi faqaamat imra'atun baa istaagtay faqaalat waxay tidhi aw ithnaani labana ama laba saddex ama labana ku dar qaala wuxuu uhi aw ithnaani ama laba ay ka dhintaan oo xagga horey ku cadfays man ixtasaba ithnaani man ixtasaba halaaat aw ixtasaba ithnaani sidaasibaa isu raaciso iyana waxay tihi bal labana ka war su-aal ahaan bay udhigantay markaa wuxuu ihi labana ku dar qaalat ilmaratu gabadhaasi waxay tihi yaa laytanii kuntu qultu waaxidan maan idhaahdo midna aba laga yaabaa inuu raacin lahaa qofka midu shafeecana ka war markaa xadiidku dhowr arrimood buu tilmaamo kolka qof kolka u horeeya qof baa ka dhintay caruurtiisa ah qofkaasina waxa weeyaan min sulbi kuwii awowga u ahaa maaha waa kuwu isagu toos u dhalay kuwa awowga u yahay waxaa halkaa ka muuqanaya inuu kuwan uga sii naxariis badan yihi tagoogiisa ah ilaa kuwii kale dad bay dhex mareen waxaa kaloo ka muuqanaya dee ilmahan inuu sabi yahay ayaynu ka faa'idaynaa xadiidka oo uu markaa yar yahay tiraduna waa inay gaadhaa laba iyo wixii ka sii badan qofkana waa inuu sabraayo qadarka ilaahay ku qancaa ku ducaystaa ixtasaba baa meesha taalla intaasoo arrimood marka ay yimaadaan ayuu shafaacadan helaya marka gabadhani tumay ahayd afar dumaraba waa lagu sheegay lagana yaabo qisadu inay dee soo noqnoqotay oo midiba malaa mar su-aasha weydiisay qolyaha qaarkood waxay dhahan waa umu sulaym oo anas hooyadii ahayd ayaa weydiisay qaar kale waxay leeyihiin waa umu ayman waa usaamatu bnu zayd hooyadii ahayd qolo saddexaad waxa ay leeyihiin umulmubashir gabadh la odhan jiray bay ahayd umulmubashir oo iyaduna dee dumarka un ka mid ahay qolo afraadna waxay leeyihin ama riwaayo afraad umuhaani bay ahayd cali walaashi afartaa umu afarta dumar ee afartaa umu ku bilaabma markaa qolyaha qaarkoodna waxay le waxaa laga yaabaa inay tani mar weydiiso tani mar weydiiso tani mar weydiiso waxaynu halkaa ka faa'iideynaa su-aalahay dumarku tafaquha ku doonayeen si ay cilmiga u bartaan sida ragga un inay cilmiga u doontaan inay daruuri tahay waxaynu ka faa'iideynaa siday ugu mamanaayeen cilmiga sharciga ah iyo runtii barashadiisa waxay aada uga xun tahay inaanu dhaafin inay masaladaasi dhaaftay maan mid weydiiya bay leedahay marka iska yaro xidha mobilada barak allah fiikum qofku markuu wax jeedinayo tashankiisa ama dareenkiisa waxyaabaha jeediya waxa kamid a sanqaraha badan iyo kicidda badan iyo isdhexqaadka iyo markaa qofka waxa laga yaaba inaad xadiidkii kasii jeesato dabeedna markaa ku xisaabtama in huduuga la ilaaliyo baabun man yutawafaa lahu halaaa waa qofka saddex loo oofsaday erayga lahu waa linafcihi wey saddex baa laga dilay maaha saddex baa loo dilay wey ilan dambay u yihin sidana ay islaamu markay isqancinayaan hooyooyinku ayaa waxa ay yidhaahdaan na aakhiraba waa looga baahan yahay marka la idhaha ilmihii baa dhintay baa waxay tihi hooy ahay aakhiraba waa looga baahan yahay macnaa sidaan ifkan ugu baahannahay aakhiraba waan ugu baahannahay waa runtood marka man yutawafaa lahu halaaatun qofka saddex loo oofsaday ee saddex ilaahay uu sii dilay ila xaggaaba uga baahan yahay cibaaradu saasay u taallaa can anasin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi maa min maa min muslimin qof min qof muslimi ma jiro yutawafaa lahu halaaatun min alwalad loo oofsanayo ilaahay u dilayo saddex ubadkiisa yaryar ka mid a saddexdaasoo lam yabluqu lxintha aan weli xinthi gaadhin waktigay ku dambaabi lahaayeen wey lam yabluqu lxintha aan qaan gaadhin unbaa lagu fasirayaa ilaa hadday dhacdo qof saddex u saqiireen adkhalahu llahu ljanna ilaahay jannadu gelinaya bifadli raxmatihi iyaahum naxariistuu u naxariisanayo dheeraadkeeda sababteeda bifadli raxmati naxariistiisa dheeraadka ah iyaahum iyaga u naxariisanayo marka bifadli raxmatihi damiirkaasi ilaahay buu u noqonayaa iyaahumna wuxuu u noqonayaa ciyaalka ama wuxuu u noqonayaa waalidka ama wuxuu u noqonayaa labadaba bifadli raxmatihi naxariista uu ilaahay u naxariisanayo iyaahum ubadka iyo waalidka labadaba naxariistaas dheeraadkeeda sababteeduu ilaahay jannada ku gelinaya qolyaha qaarkood baa bifadli raxmatihi damiirka u celinaya waalidka oo markaa macnuhu waxau noqonayaa bifadli raxmatihi naxariista uu waalidku waladka u naxariisanaya sababteeda ayaa ilaahay u kugelinaya lakiin taa horaa ka waadixsan kol hadduu ubadkiisii u naxariisanaya oo ka naxay u shafeeceen dabcan ilaahay in ajir weydiistuu safray muslimna uu ahaa iyana aanay qaan gaadhin jannaa loogu bedelay can sacsacata bni mucaawiya qaala wuxuu uhi laqiitu abaadar asxaabigaasaan la kulmay qultu waxaa ihi xadinii ii waran qaala wuxuu uhi nacam markaa kol haddaad calaamad su-aalka aragta macnaheedu waxa weye xadinii atuxadiunii miyaadi maadii warrami oo usluub markaa wuxuu usoo dhigay su-aalo uu ku jiro aadaab baa ku jirta wax ma ii sheegi karaysa qaala nacam qaala qaala rasuulu llahi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam maa min muslimayni laba qof oo muslimiini ma jiraan oo nin iyo gabadha yamuutu halaaatu awlaad yamuutu ay u dhimanayaan halaaatu awlaadin baynahumaa saddex awlaadahoo ka dhaxeeya xagga macnanimo ayay baynahumaa ku dambaysaa oo waxa weeyaan yamuutuda faacilkeediibaa halaaatu awlaad bay noqonaysaa baynahumaana tartiibka way soo qadintuune waa darafe darafka faacilka uu ka dambeeyaa ayay ka soo horeynaysaa marka inaan dhaafay hamoodine waa la yaro naxweynaya la qabso waaya yamuutu waxaa dhimanaya halaaatu awlaadin saddex ubadahoo baynahumaa ka dhaxeeya waa nin iyo gabadh isqaba waa muslimiin oo ilaahay bay rumeene gaalo maaha saddex ubadabaa u dhintay iyagaa isu dhalay lam yabluqu lxilm manay qaan gaadhin ilaa gafara allahu lahumaa ilaahay baa u dhaafaya bifadli raxmatihi iyaahum naxariistiisa dheeraadka ah dheeraadka naxariistiisa ah iyaga u naxariisanaya marka tanina waxa weeye iyagu sababtii unbay u ahaayeen ubadkani laakiin iyaga ilaahay baa leh ubadkana iyo iyagana ubadkiiyo iyagaba ilaahay baa leh waxna waa naxariis alla weyn naxariis ilaahay weyn oo kuwanna uu ku maamuusay waalidkoodana uu soo casuumay waalidkiina uu ugu deeqay marka ubadka dhimanaya sidaasaanay aanu uga goblamin dadku waxay idhaahdaan qofka marka caruurtiisa oo dhami ay wada dhimato aragtida adduunyada umma insaanka qabaa waxay idhahdeen hebel wuu goblamay wiilal ma laha caruur male waa goblan bay waa goblan goblan waxaa hadda kabila iimaanka ah ayaa goblan ah ereygaa markii uu gaalku nebiga ku yidhi ilaahay baa ka dhiciyey oo kii gaalka ahaa wuxuu yihi maxamed wuu goblamo wiilalba ma leh malaa intaanu ibraahim dhalan bay ahayd labada horena ay sii sii dhinteen gaalkaasi wuxuu yihi markaa waar ninkani wax ragiba ma ragba kama farcana bu isaguna wuu iska dhimanayaa un sidii kuwii hore ee dadka wareeriyey markaasuu ilaahayna yidhi ina shaani'aka huwa labtar ka ku cadhaysan isagaa goblana malaayiinu shifaah tusallii calayhi sala allahu calayhi wasalam fi daqiiqa alwaaxida laakiin haadaa yulcan bacda mowti waa la nacdalayaa man qadama alaaatan qofka saddex sii hore marsaday bay u taallaa cibaaradanina saddex buu aakhira u hore marsaday sidii isagu yihi ilaahay ii qadin oo kale can abi hurayrata qaala wuxuu yihi jaaءat imra'aة ilىa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam gabadh baa nabiga u timi bibnin laha jaaءat imra'aة ilىa rasuuli اllahi bibnin laha inan bay ula timi b ya mid baan dhaafay in baan dhaafay عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يملغ الحنث إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة قال وحر يقال لهم وحلقوا لنا إياه والدك يقال لهما عبارة ما ينقنين جمع بين قط ويوا والدين تيورن ادخلوا الجنة والدين تي جنة قلب على رنا إياه أبد كيب على رنا ادخلوا يقال لهم عرورته وحلقوا لنا إياه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم ويسوى ذلك هذا أنه أدب سعر عليه qofka muslim labada qof ee muslimiinta ee waalidka ah saddex ubadka kamid midihi ka midihi uma dhintaan fatamasahu naar faadu waa sababiya sideedaa haddii lagu tixgeliyo macnuhu wuxuu soo baxayaa kii loo jeeday midaan ahayn oo ah inay naari taabanayso saddex uma dhintaan fatamasahu naaru dabeetana haddii ay u dhintaan naar baa taabanaysa bay noqon lahayd laakiin fa'dani waxaa lagu xalinaya inay bimacna alwaaw tahay bimacna alwaaw waawdu macnihii ay bixin jirtay oo jamaca ayaa uu noqonaya marka macnaheedu waxa weeyaan maa yamuutu liaxadin min almuslimiina halaaatu min alwalad uma dhintaan fatamasahu watamasahu naar dabeetana ay naari taabato ma dhacaysa laba inay kulmaan in labadan muslimiintaee waalidkaa ilmo u dhinto naarina ay taabato naar taabata iyo carruurtoo ka dhimatay ilahay isuguma darayo markaa fadu waa bimacna alwaaw waa latiifa yustafaad min cilmi carabiya luga carabiya rawnaqa ama dhadhanka ay leedahay baa macnahaa soo saaraya haddii kale waxaa la odhanayaa haddii riwaayaanka qaarkood ay daminayaanna waa sax markaa fatamasuhu naar oo markaa damuhuna dhib ma leh naari intuu ilaahay ubadkii saddex ka dilo naarna taafsiin maayo wuu ka ilaalinaya ka badbaadinaya shafaacadooda daraaddeed ilaa taxillat alqasam dhaartii kafakashadeedii un mooyaane ila ilaahay wuu dhaartee dhaartaa ka xalaalowgeedii hirgelinteedii taasi waa halkeedii taasina halkee lagu sheegay ilahay baa wuxu uhi wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya mid kasta oo ilmo bani aadam ka midihi naarta wuu ku arooraya mid ilaahay uu ka badbaadiyey iyo mid ku dhexdhacba sida bridgkaasi uu dul marayo meesha dooxa ah ayaa dadku bridgekaa u dul marayaana midina dooxu naarta dooxeedu ku hadhaya iyo bohosheeda midina sida hilaac u dhaafaya laakiin waa lagu wada arooraya wa kaana calaa rabbika xatman maqdiyan arrintaasi waa go-aan ilaahay saaran ilaa go-aan ilaahay gaadhay wey marka waxay isweydiin la aayadda halkay kaga jirtaa dhaartu ilaa siyaqul xalfi erayadii dhaartuba kuma jiraan iyo wixii wax lagu dhaaran jiray wuxuuna laga fahmayaa uun go-aankaa iyo tawkiidkaa adag ee ilaahay uu bixiyey unbaa macno dhaareed u dhigma kaana calaa rabbika xatman maqdiyan go-aan adag ayaa ilaahay uu sheegay kaasumaa macno dhaareed u yaalla taasi waa halkeeda waalid waliba taa wuu mari cid waliba way dul mari laakiin wax naar gaaroo la gelinayaa ma jirto xadiidkan kalena waxa uu leeyahay yuqaalu lahum waxa loo odhanayaa marka uu ilaahay naxariistiisa jannada ku geliyo carruurtii yareed baa la odhanayaa udkhuluu aljanna jannada gala fayaquuluuna waxay odhanayaan carruurtii geli mayna bay ka dhigantay laa nadkhulu aljanna xataa yadkhula aabbaa'una jeeray aabbayaashaya galaan carruurtii yaryarada wayse soo taagayaan sadiga ahayda sakiira waxay leeyiin aabbahayo gala mooyaane annagu ma galayno fa yuqaalu waxaa la odhanayaa oo ilaahay malaa'igtiisa u faraya udkhulu ljannata antum wa aabaa'ukum idinkiiyo aabbayaashiinba jannada wadagala marka aabbuunba halkan eraygu u yaalla laakiin dee waa takliib waa waalidkii uunbu u yaallaayo sida xalka xadiidka maa min muslimayni waa labiiyo dhadig bay ka soo warramaysa marka aabaa'ukum abaweyn sida loo yidhaahdo aabaweyn waa laba aabo waa aabiyo hooyo halkana alaabaa ay alwaalidiin waalidiintii idinkiiyo waalidiintiinuba gala ayaa la odhanayaa ila hooyadu iyadaaba sii xaq badnayd be marka sidaasaan loogu khasaaraynin ciddii sakiirtay laguma khasaarayo man qadama alaaatan saddex caruura qofka horu mariye ayuu sakiireen can abi hurayrata qaala jaءat imra'aة ilىa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslama bibni laha yashtaki inaan xanuunsanaya ula timi faqaalat waxay tihi yaa rasuula اllahi akhaafu calayh waanu cabsanaya yarkani waa il daran inuu dhintaabaan ka yaabaya waqad qadamtu alaaثatan saddexna waan horumariyey saddexna way qadiman yihin saddexna way iga sii dhinteenba saddex horaa dhintay waa noocay soomaalidu furta u yeelaan haddii saddex hore ka dhintaanoo midi uun uu soo hadho caynaan iyo waxbay u bixiyaanoo dhegta furbay u yeelaan intoosaa loo laabaabay sakiirkaa yar dalool ka saarayaan ma dalool baa mala ka celinaya kidaar baa celin leh faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam islaantii nabigu u qanciye wuxuu ku yidhi laqad ixtad- laqad ixtadarti waxa aad iskaga gudubtay bixidaarin shadiid dayr adag baad mina naar iskaga gudubtay na ayaay ma saddex horaa qadiman naartii haddaa gidaar baad iskaga gudubtay ilaahay baa kaga gudbay oo saddexdanu ilaahay kaaga dhigayaa gidaar naarta kaaga gudban macnaheedu maaha iyagii baa naar celin karayao naarta loo dhigaya ee sabab bay u noqonayaa inuu ilaahay qofka naarta ka badbaadiyo wey alxadiira waa xerada ayaa lagu tilmaamaa ka hashiimi lmuxtadir ilaahay baa wuxuu yihi suurat lqamar nimankaa markii la halaagay waxaa rabbi uu ka dhigay ka hashiimi lmuxtadiri muxtadirka xero oodaha ah ooda ka jajabtoo kale la mid noqdeen marka waxa weeyaan dee dayr adag baad xero adag baad ka gashay tii naar ahayd sidaasuu qalbiga ugu qaboojiyay wax dhabana wey baabu naci waa geeri sheegidii geeridii oo la sheego dadka loo og la ogeysiisiiyo ogeysiis geeriyeed ayaa la sheegi doonaa inay ku bannaan tahay shareecadda markaa ogeysiiska dadka la ogeysiinayo dhimashada hebel waa laba midoo midi waa mid wanaagsan oo waa tan uu nebigu ogeysiinayo mujaahidiintii shahiiday buu asxaabtiisii reer madiine ogeysiinaya markaa qofkii waxaa loo ogeysiinaya maalan ehelkii ha ogaado ama dad saalixiin oo wanaagsan oo musalliinihi ha u yimaadaanoo ha usoo ururaan ilaa waa ergo alleh oo jamaca ha loo badiyo ama waxaa loo ogeysiinayaaba dadkii daynta ku lahaa iyo ciddii xuquuqi ay ka dhaxaysay ha soo baxaan ile dad badan baa laga yaabaa inaay wax ku leeyihin ogaaninba eh arrimo noocaas ahoo qarad saxiix iyo masaalix diini hadday ku jirto waa sax haddii laakiin tii jaahiliyada ay tahay ammaan qofkii la ammaanayo iyadoo la faaninayo oo iyo iyo ogeysiin ay maaragtay uu ku jiro arrimaha dacwaljaahiliya taasi markaa hore aynuu soo marno ma banaana marka haddii idaacad laga sii daynayo ama t v ama website qofka xikmadda looga jeedaan waxa weeye jamaciisii ha jamacii ehelkuna ogaado jamacana ha loo badiyo baabu naci can anasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama naca geeridii buu ogeysiiyey nacaa wuxuu dhimashadiisii ogeysiiyey dadka زيدا وجعفرا زيدا وجعفرا زيد يا جعفر دي عبد الله بن رواحان الله مدبوها قبل أن يجيء خبرهم انتانوا وركودي بإيمان فنعاهم قريودي بالنعي كسمي أغيسي وعيناه تذرفان لبدي سئن دوضنا ويدبقيا رسولك صلى الله عليه وسلم ووي الميل يانو آد بوغحمي مجاهدين تالا الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا دوات إن رأسه من صدح لأصحابي ويس كدبر دنتين زيد بن الحارثة جعفر بن أبي طالب عبد الله بن الرواحة وقبياب النبي صدح ذبه قامنتي عيدا كوي إسرائيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهما النجاشي صاحب الحبش اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم رسولك صلى الله عليه وسلم وحاو استغنى ogeysiis ku sameeyey geeridiisii ninkii najaashi la odhan jiray najaashi ninkii la odhan jiray saaxib alxabasha ee xabashida madaxda ka ahaa muslimka ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam umu xabiiba u guuriyey meherkana ka bixiyey si fiican asxaabta u soo dhoweeyey alyawma aladii maata fiihi maalintii uu dhintay buu markaa nebigu ummadda ogeysiiyey inaa walaala tihiin oo walaala tihiin macnaheedu muslina ayaa ku dhintay xabashi istakfiruu liakhiikum walaalkiin ilaahay dembi dhaaf weydiiya salaatuljanaasana waa ku tukaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam nacaa lahumaa mise nacaa lahum matnigana lahum sooma sidaasaa saxa matnigu marmar buu yar kharibaa mowta laba ninoo dee gaarahi ma jiraane asxaabtuu ogeysiinaya anna rasuula allahi nacaa wuu ogeysiiyey geeridii dadka lahumaa buu dhigay laakiin waa lahum lahum ay lisaxaaba asxaabtiisiibuu ogeysiis ku bixiyuu yihi ogaada walaalkiin baa dhintay markaa wuxuu ogeysiinaya dee salaaddii baa lagu tukanayaaba dadna sidii bay ugu tukadeen salaat lghaa'ib buu ku tukaday غسل الميت بالماء والسدر halkan waxaynu ka bilownay arkaantii intaa hore waa aadaabtii iyo waxyaabihii waajibka ahaa maydka wixii waajibay maydhistii kafantii kutukashadii duugiddii ama aasidii ama xabaalidii intaa afartaa arrimood baa la sheegi marka xadiidtan soo socota waxay iyaguna ka warramayaan inantii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo habkii nebigu lahaa u maydha iyo waxyaabaha lagu maydhayay iyo inta jeere la maydhayay taasuu soo celcelinayaa riwaayooyin badan baa midibo siyaado leeday marka xadiidku wuxuu asal u yahay maydka iyo maydhidiisii habka loo maydhayo cidda maydha cidda maydhaysa waa dumar habka loo maydhaya waa weysadii oo la isku dara iyo maydhigii istijadiina kasii horayso witri baa laga dhigayaa kaafuur baa lagu darayaa maryo dhowra ay kafantiina way sii raaci doontaa laakiin saasunula qabso uu soo celcelin doonaa qaslulmeyti bilmaai waa sidr meydkii oo lagu maydho biyo iyo qasil sidriga waa caleenta gobka qasil baynu idhaha imanka wuu xooriyaa oo si fiican buu waxu nadiifin karaa can ummi caiyata alansaariya waa dumarkii faqihaadka ahaa ee markaa aqoonta u lahaa fiqiga dumarkana way maydhi jirtay qaalat waxay tihi dakhala calaynaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuu soo galay xiina tuwafiyat ibnatu inantiisa markii la oobsaday faqaala markaasaa wuxuu ihi markaasaynu hore usoo sheegnay dee hablihiisa saddex baa ka horreeyey waxaa u horreysay zaynab oo waxay dhimatay aan idhaahda ruqiya waxay dhimatay sanadii labaad beder waa kii nebigu u reebay cumaan ibnu cafaan odaygeedii ahaa dagaalkii bederka muu qayb gala inanta u hadh bu waxba kaama maqnay qaniimadana waa lagu daray waxaa markaa ku xigtay iyaduna zaynab oo iyaduna dhimatay sanadii taqriiban sideedaad meelaha ama toddobaad labadaa midkood bay sheegaan fatxu maka ka hor waxaa kusii xigto u dambaysay umu kalhuum oo iyadana cuhmaan xigsiisan uu siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam aan waxba carruur ka tegin sanadii sagaalaad bay iyaduna dhimatay marka aada eegto taariikhda iyo xadiidkan waxay u badan tahay inay umu cadiya intii ay joogtayba ka qayb gelaysay saddexdoodaba saddexdaba maydhistooda marka riwaayooyinku haddii ay qaarkood sheegaan zaynab bay ahayd iminka halkan zaynab baa loo badinaya inay ahayd kuwa kale laftigoodana umu cadiya maydhidooda way ka qayb gelaysay tilmaamahana nebigu wuu samaynayay wuu siinayay marka iska horimaad yeelan mayso haddii la yidhaha heblaayo ahayd iyo heblaayo ahayd waayo intaba sidan oo kaluun baa loo maydhay talooyinkanuu nebigu siiyey guntigiisuu siiyey umu cadiyana ka qayb bay ahayd wakaa saddexdaas faatimana dee lix bilood bay ka dambaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam carruurtiisao dhan way ka wada horreeyeen faatimunbaa lix bilood ka dambaysay inta kalena way ka horreeyeen fa qaala markaa nebigu waxau idhi iksilnahaa alaaan aw hamsan aw akara min dalik inanta maydha saddex shan saddex ama shan ama ka badan in ra'aytuna dalik haddii aad sidaa aamintaan haddii aad sidaa u aragtaan dan iyo nadaafad markaa wuxuuna muhiima in tiro isdhiman la maydho maydhigiina uskagii iyo nadaafadii ka dhammaystiro walow shanba ha dhaafo bimaain wasidrin biyo iyo caleenta gobka oo loo walaaqay oo dabcan la shaandheeyo laga reebay dee huubadeedii ilaa haddii kale maydkeen mashquulinaysa wajcalna fi laakhirati marka u dambaysana waxaa yeeshaan kaafuuran aw shay-an min kaafuur kaafuur ku dara ama qadar kaafuura waa geed jilicsan caddaana ka baxa hindiya adduunyada inta badan loo dhoofiyo maydka faa'iido badan u leh xasharaadkana waa ka ilaaliyaa jidhkiisana wuu adkeeyaa nooc qaboojinana wuu siiyaa faa'iidooyin buu leeyahy fa idaa faraqtunna marka aad ka baxdaane ka faaruqdaan dhammaysaan faaadinanii isoo ogeysiya dumarow iyidhaahda waanu dhammaynay maydhidii inanta falamaa faraqnaahu aadannaahu markii aanu dhammaynay maydka maydhidiisii baanu u sheegnay faacdaanaa wuxuuna siiyey xaqwahu guntigiisii guntigu halkan gunti qabadkaa xaqwi laydhaah laakiin maradii lagu xidhayayna magacii unbay la baxday innaguba waxaynu idhaahnaa gunti waa kii la guntanayey guntigu waa meesha laga guntanayo maradii lagu guntayona waa guntigu wa qaala wuxuu idhi ashcirnaha iyaahu isaga xigsiiya ishcaar waa shicaar iyo dithaar marada hoosena waa shicaar kasare kasare hilaabkiina waa dithaar markaa ashcirnahaa iyaahu inanta isaga xigsiiya oo intii horeba muu bixin nebigu ilaa aakhir laxda markii ugu dambaysay lagu xidhi doonubuu iska soo furay ilan barakadiisa iyo dhididkiisaa ilaahay kaga badbaadinaya cadaaba qabriga iyo wixii aakhira ku iman lahaa waa la barakaysanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam daqiiqadii u dambeeyuu usoo furay isla daqiiqadiiba ku xidha buui ishcaar uga dhigo oo kafanta ha ka hooseeyo marka waxyaabaha aynu soo sheegno o dhan waa laga faa'idaysanayaa inay dumar maydhayaan oo rag aanu maydhaynin way isku khilaafsan yahin culimadu laakiin dumarka horta maydhaya haddii maala ee maxramku maydhi maayo oo nebiguba inantiisa ma maydhin calayhi salaatu wasalaam waxaase ninku gabadhiisa wuu maydhi karaa gabadhuna ninkeeda way maydhi kartaa oo caliba xaaskiisii faatima bintu rasuul buu maydhay asmaa bintu cumays waxay maydhay ninkeedii abubakar abubakarna isagaaba ku dardaarmo yihi xaaskaygu hay maydho waati halkaa taagnayda lahayd waragow miyaa la igu leeyahay dee waa qabow maydkiina waan maydhae miyaa la igu leeyahay wax maydhiya oo qofka maydhay maydka maydhay miyaa mayri lagu leeyahy bay lahay intay soo baxday iyadoo asxaabtii wada maqlayso isay yidhaahdeen maya markaa tanina waa mid masalo kale weeye waxa markaa kaafuurka in lagu daraana haddii la helayo waa sax weeye haddii kaafuurkii la waayana waxaa la gelin doonaa ama caleentii gobka baan leeyahay oo halkii saabuunta u gelaysa waa in saabuun kale uun markaa lagu maydhaa haddii ay taydha tahayna aada loo yareeya ile baashu way kulushaa naqdu ra'si lmayt qofka dhintay madaxiisa timihiisaa la furfuri haddii gabadha timuhu u daban yihiin marka jinaasadeeda la maydhayo waa la furfuri can ummi cadiyata anahuna dumarku jacalna waxay ka dhigeen ra'sa bnati nabiyi sala allahu calayhi wasalam inantii nebiga dhakadeedii halaaata quruun saddex gees manaa intay furfureen ayay saddex tidhic bay ka dhigeen laba tidhicoo geesaha ah iyo tidhic dhexo oo dhakada ah sidaasay u buureen macnaa may tidcin bee way isku buureenuno way ururiyeen qultu waxaan idhi naqadnahu miyay furfureen markii hore wajacalnahu alaaata quruun markaasay saddex qaybood ka dhigeen miyaa qaalat waxay tidhi saxaabiyadu nacam sidaa weeyo intay furfureen kolkii hore ay feedheen sida qofkan bani aadamkee nooliba u feedhanayo ayaa loo nadiifiyo dabeetana dhakadii ayaa saddex qaybood timi laga dhigay laba dhinaca iyo bartankaa mayaamiin lmeyti wa mawaadicu lwuduu'i minhu meydka midigyaashiisa iyo meelaha waysada laga bilaabay mayaamiin waa yamiin mayaamiin mayaamin mayaamin baa la mayaamin lmeyt meydka midigyaashiisa jamacani wuxuu u socdaa dee dhakadii midig bay leedaho gacantii midig bay leedaho gacmihii midig bay leeyihiinoo cagihii midig bay leeyihiinoo xaggaa midigta abaa laga bilaabay mawaadic lwuduuna waa laga bilaabayaa xadiidkani wuxuu sheegayaa in waysadiina loo bilaabayo ilaa qaarkood culimmada ay sheegeen sandaarsigii iyo luqluqashadiina in loo samaynayo intii dee la karown biyaa dee aada loogu shubi maayo can umi cadiyata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaala fii kasli bnati inantiisa markii la maydhayay wuxuu ku yidhi dumarkii ibda'na ka bilaaba bimayaaminiha midigyaasheeda waa mawaadic lwuduu'i minha iyo meelaha laga weysaysto markaa istijadaa horeynaysa waysadaa ku xigaysa midig qaybaha midigtaa lagu sii xigsiinaya sidii qofka caadigu maydhan jiray asal buu yahay markaa xadiidku waysadii meydka inay maaragtay jirayso waysana dee meel baa laga bilaabi jiray dahaaradu si ay usii dhammaystiran marka halkaa waxaa ka muuqanaya in axaadiidta mar walba ku arkaynaa jinsi walba in jinsigiisi maydhayo labkana labbaa maydhaya dhadigana dhadig baa maydhaya waxaa kale aynu ka arkaynaa dad gaara inaan loo xulaynina cid karti awood iyo aqoonun leh ay tahay oo qofkan inuu dee nadiifinna karayo sidoo kalena dee awood leeyahay ila maydkii waa waxaan isqaadi karay wax qur-aan oo la akriyaya inaanu jirin innaga dumarku waxay idhahdaan qofka maydhaya waa in aad kursiga taqaana shardi maaha qasluulmeyti witran meydkii in la maydho tiro isdhiman can ummi cadiyata qaalat waxay tihi maatat ixdaa banaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam faarsala ilayna annagu cid noo soo diray faqaala wuxu uhi ikhsilnaha bimaain wasidrin wakhsilnaha witran tiro isdhiman maydha ثلاثا أو خمسا أو سبعا إلى تضبع إن رأيتن ذلك واجعلنا في الآخرة تودا بيس كاف شيئا من كافور إن يرى كافورة كدرا فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغناه آذناه فألقى, فألقى إلينا حقوة وقال أشعرنها إياه ومشطناها ونفعنا ثلاثة قرون سدح كيس بانو كدقنا وألقيناها من خلفها كذال بانو كتورنا معناها تميه مركان السيدة سدح ميلوت كدقنا نسكوها قاتشني ayaa ila way dheer yihiin xaggii dambe ayaan u ridnay timaha xagga damaan u tuurnay alqaynaha min khalfiha xaggeeda damaan u ridnay qaslu lmayti akthara min khams iyadoo shan wax ka badan la maydhi karo can umi cadiyata qaalat dakhala calayna rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wanaxnu naqsilu bnatah inantiisaanu maydhaynaa wuu noo soo galay faqaala wuxuu idhi iqsilnaha halaaan aw khamsan aw akthara min dalik إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة حقوة هي حقوة لبضوا كيس وقال وحول أشعرنها إياه غسل الميت أكثر من سبعة وحديث كهراك لون عن أم عطية النحو غير أنه قال وحول ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك wax cusub kumuu soo darin intaa ah alkaafuuru fii kasli lmayit kaafuurka lagu darayo maydka maydhidiisa can umi cadiyata qaalat ataana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wanaxnu naqsilu bnatah inantiisaanu maydhaynay kaafuurka in lagu daraa ma waajib baa qolya qaarkood baaba le waa waajib waayo amar buu nabigu bixinayaa wajcalna fi laakhirati kaafuuran marka u dambaysa maydhidda u dambaysa kaafuurkaa ku walaaqa alkaas falamaa faraqnaahu aadanaahu faalqaa ilayna xiqwa guntigiibuu noo soo tuuray go-i wa qaala wuxuu ihi ashcirnaha iyaahu qaala wuxuu ihi raawigu aw qaalat xafsatu ama xafsi waxay tihi xafsaa ka warinaysa umu caiya oo dee qolada sanadku ka go-an yahi qolada sanadka haystaana way arkayaanba xafsina waa xafsa bintu siriin reer siriin waxay ahaayeen dad aad iyo aad aqoon-yahana oo taabiciintii bay ahaayeen waxay degi jireen meesha basre la yidhaahdo xafsa bintu siriin iyo sawda bintu siriin camra bintu siriin maxamed ibnu siriin anas ibnu siriin fuqaha iyo culimay wada ahaayeen usro qaaliya bay ahaayeen marka xafsa unbaa kugu soo boode waxa weeyaan sanadku ku jirtaa xafsadu umucadiyay ka warinaysa waa taabiciyad qaalat xafsatu waxay tidhi umucadiya waxay nabiga ka warisay iqsilnaha halaaan aw khamsan aw sabcan قال وحر وقالت أم عطية وحي تري مشدناها ثلاثة قرون هذا حكيس بانو قدر مشدناها ونفرنا إننتي ثلاثة قرون سدح كيس حالي سدح كيس صاحبة ثلاثة قرون سدح كيس يضع صاحبة معناها تيمي هذه بس سدح صدح ميلاد الله اسكو دوبي لغا دغاي gadaal baa laga riday intaas uu soo celcelisay waa isku mid وجعلنا رأسها ثلاثة قرون مشطناها ثلاثة قرون صدح كيس الإشعار إشعار يا سجن هل كان الشيء وحكارين لسيح سين كرقفك هدو فائدة أولي عن محمد بن سيرين أوادر كيس أمرنا ولا شيبا وكتر تسنة كمرنا إساقي قال وحول كانت أم عطية امرأة من الأنصار دمر كي أنصار تكمل هاد جبل وين بأهل عجب بضان qadimat way soo gashay way soo gashay waxay u badan tahay uun madiina sidaan filaya inay maaragtay kutubta sheegayaan suraaxdu tubaadiru iyada oo u degdegaysa ibnan lahaa inaanay lahayd inaanay dhashay oo mujaahida kusoo dhaawacmay dhulkii dagaalka uu tegey xaggaa shaam buu ku dhaawacmay kolkaasaa dhaawiciisii madiine la keenay way guclaynaysaa koonayaasha madiinay ka timi madiinay soo gashay inanka gaadh bay leedahay intaanu dhimanin falam tudriku mabay soo gaadhinba intaanay soo gaadhinba inankii la keenay mujaahidka ahaa dhaawaciisii uu ku dhintay xadaatnaa way noo sheekayso qaalat waxay tihi dakhala nabiyu sala allahu calayhi wasalama calayna wanaxnu naqsilu ibnatah faqaala اجعل اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة أو قال أشعرنها إياه انتو كان مركا وانت أشعرنها حكسية إيضا إن أنت حكسية إياه كان walam yazid kama kordhinin calaa daalik inta ah wax kale kumuu sii darin raawigu intanunbuu ii sheegay qaala wuxuu ihi laa adri ma garanayo ayu banaati ma garanayo hablihiisa maxamed wuxuu ihi anugu hablaha mid ahayd ma cayimi karayo sida markaa xafsi ay u kordhisay halkan uu ku leeyahay walam yazid calaa daalika nebiga maaha ee laba qof oo walaal ah maxamed ibnu siriin iyo xafsa bintu siriin baa ka warinaya umu caiya faahfaahinta meelaha qaarkood ay bixisay xafsa bintu siriin iyo siyaadooyinkay ku dartay maxamed kumuu darin walam yazid calaa daalika intaasunbuu ii sheegay kama kordhinin halka iyadu siyaadooyin aada ugu tegayso riwaayadeeda qaala wuxuu uhi maxamed laa adri ayu ayu banaati hablihiisa ta ay ta inantu ma garan karayo qaala wuxuu uhi qultu waxaan idhi maa qawluhu wareedhe kan maxamed ka ninkii maxamed ka sii warinaya oo ayuub inuu yeelaan filaya ayaa wuxuu ku yidhi maxamed maa qawluhu nebiga hadalkiisu muxuu yahay ashcirnahaa iyaahu xigsiya maxay tahay wuxuu ihi markaa atuazaru atu'azaru bihi inanta miyaa loo guntinayaa wuxuu kala garan lahay nebigu u guntanaaye maradan inantii miyaa loo guntinaya mise waa la wada saarayaa ila waa laba macne eh kii noolaa kol hadduu guntisanaa inantiina ma guntiimaa looga dhigaya iyagoo garad mise dherar baa loo saarayaa wuxuu ihi atu'azaru bihi war maxamedow adiga xadiidka uu mucadiyo ka warinaya kusii weydiiyaye inanta miyaa loo guntinaya siduu isagu guntanaa qaala wuxuu uhi laa uraahu u malayn maayo ilaa an yaquula inuu yidhi un baan u malaynayaa nebigu ulfufnaha iyaah ulfufnahaa fiihi ku duuduuba war gunti maahee waxay ila tahay in looga jeedo sidii kafanta ugu duuduuba lafa yalufu ulfufnaha ku duuduuba fiihi marada un ku duuduuba baan u malaynayaa buu saasuu ugu awilay waana sidee u dhowday waayo guntiga gaar buu ugu sheegi lahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam midda kale shayga waxaa lala doonayaa dhiidku inuu jidhka o dhan wada gaadho maradu taasaa ugu dhow xadiidka kalena isaguna waa la miduun ashcirnahaa iyaahu ayaa uu kusoo gebagabeeyey waxay ku joogtaa alamru bitaxsiin lkafan marka halkaa waxaynu kusoo aragnay maydka marka la maydhayo jinsi waliba jinsigiisa maydhaya waxaynu kasoo aragnay tiro isdhiman in la maydhayo istijadiiyo weysadu ay horeynayaan ilaa toddoba la gaadhsiin karo intoo imika mar biyaa lagu wada dhammaystiro ayaa la kaadinaya mar kale lagu dhamaystiraya mar walba mid baa laga tirinaya intaa wixii lagu darayana waa kaa nebigu sheegay waa biyo la tilmaami karo waana la diirin karaa iyagoo qabowna waa la isticmaali karaa laakiin iyagoon kulaylun baa laga daynaya waan la kululaynayninun qofkan bani aadamkee noole wuxuu ku maydhan lahaa ayuunbuu isaguna kana loogu maydhaya waa qofkii aakhira loo aroosaya oo loo amba bixinaya xilkeennuna waa xil dhammaystiran waxba kala hadhi mayno qofka nool wixii aynu ku nadiifin lahayn ku hagaajin lahay oo dhan baa la marinaya haddii ay gabarh tahay unbaa udgoonkii laga daynaya ila dabadii ula bixi sidii aanay ugula bixi jirin makana xagga loo saari maaye inaha markaa uu nebigu fasaxay calayhi salaatu wasalaam mooyaane wallahu aclam